bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsana maanta idin heesana waxaa ugu waaweyn sii golaha wadashkiga qaran oo maalintii afraad ka socday magaalada muqdisho
dowladda kenya oo sheegtay in ay feejignaanka gashay weerarada qorsheysan ee ugu imaanaya al-shabaab xilli ay kordheen weerarada shabaab ee ka fulinayaan gudaha dalkaas
ururada bulshada reedka oo rajo wanaagsan ka muujiyey shirka wadashkiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho
taliyaha ciidanka xoogga dalka oo laga dalbaday inuu u yeero saraakiil lagu tuhmayo iskudaygai afgembiyaha ee lagula wareegi rabay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda
shirkadda diyaaradaha ee salaam eer egrebes oo ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya duulimaadada gudaha oo duulimaadyo cusub bilaabay
dalka dibadda waxaa ka mid ah
maraykanka iyo qaramada midoobay uu war ka soo saaray xaaladda caakiran ee kasaakhistaan
iyo xarun ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maraykanka oo gantaala la beegsaday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay lixda bisha koowaad janwari sanadka laba kun labiy labaatan kusoo dhawaada warkii duhur iyo radio dalsan oo faahfaahsan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa maalintii afraad oo xiriir ah ka socda shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ku mideysan yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada jubbaland puntland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir hanaduqa muqdisho shirkaas oo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaraya howlaha dardargelinta doorashooyinka hufnaanta doorashada sixitaanka waxyaabihii ka qaldamay amniga iyo jaangoynta xilliga ay dhammaanayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka kooiy tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya in shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda muqdisho gaar ahaan teendhada afisoni ee madaxda golaha wadatashiga qaran shirkaas uu haatan u muuqdo mid qarka u saaran in lagu kala tago iyadoona doodo waaweyn ay shalay iyo maanta hareeyeen shirka arinta waa shirka golaha wadatashiga qaran gaar ahaan arrimaha amniga dooda ugu weyn ee ka imaanaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa ah in amniga uu mas-uul ka aado waa amniga doorashada uu mas-uuliyaddeeda la wareego isagoo sidoo kale sheegay in uu doonayo in gebi ahaan sidoo kale amniga loo gacangeliyo isagoona tusaale usoo qaatay wixii dhacay toddobiiy tobankii waa toddobaatankii disembar ee laysku dayay in xafiiskiisa lagula wareego sidoo kale wararka ayaa intaa waxa ay ku darayaan in madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu shirkaa sheegay in loo baahan yahay in looga hadlo arrimaha doorashooyinka isagoo sidoo kale la tilmaamay in uu shirkaas uu noqdo mid uu ajandihiisu uu keliya ku ekaado arrimaha doorashooyinka iyo amniga halka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabelle iyaguna ay sheegeen inay muhiim tahay in arrimaha doodaha shirka horyaalla ay yihiin kuwa si waa si loogu gudbo waa si nabad ah islamarkaana shirka uu kusoo dhammaado jawi degan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa la sheegay in uu taageersan yahay in arrimaha amniga uu mas-uul ka noqdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxaana wararkii ugu dambeeyey ee la helayo ay sheegayaan in shirkaas haatan uu muuqdo mid qarka u saaran in lagu kala tago
dowladda kenyaga si adag u adkaysay ammaankeeda iyadoo la tacaalaysa weerar kastoo ay kusoo qorsheeyaan kooxaha al-shabaab saraakiisha arrintan ka warhaya ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in kooxda al-shabaab ay qorsheeyaan weeraro isxiga dowladda u k ayaa soddonkii bishii disembar soo cusboonaysiisay digniinteeda ku aadan halista weerarada ka dhici kara kenya bisha januari bisha januari waxaa kenya tahay bil deganaansho la-aan ah oo ay soo food saarto xalaalad qallalaase oo ay aada u soo weerarto al-shabaab januari shanteedii laba kun iyo labaatan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig maraykanka ee laamuu januari shan iyo tobankeedii laba kun lix iyo toban al-shabaab ayaa weerarka xoogan ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala tuulada ceelcadde ee gobolka gedo waxaana lagu dilay askar kenyaana oo tiradooda aan la sheegin janaayo toddobiyo labaatankeedii laba kun koob iyo labaatan al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigga ciidana kenya ee waxayna la wareegeen gacanku haynta saldhig ciidan iyo magaalooyin kale janaayo lix iyo tobankeedii laba kun sagaaliyo toban qaraxyo sixiga ayaa ka dhacay magaalada nairobi waxaana ku dhaawacmay hal qof januari shan iyo tobankeedii laba kun sagaaliyo toban al-shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismaha dhiseto ee magaalada nairobi halkaasoo ay ku dileen koob iyo labaatan qof puntland ayaa sheegtay in ay xirtay saddex iyo toban asgari oo ka mid ah ciidamada daraawiishta maamulkaas oo la sheegay inay qorsheynayeen in ay hub kala baxaan xiro ciidan waxaana sidoo kale magaalada qardha ee xarunta gobolka karkaar ee puntland ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan puntland fartuun nuune ayaa warkan faahfaahinaysa waxaa magaalada qardha ee xarunta gobolka karkaar lagu xiray ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland oo sameeyey iskuday ah inay doonayaan inay hub kala baxaan xerada tababarka ciidamada ee xerogob leh waxaana booliska magaalada qardha ay qabteen saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada isku daye inay kala baxaan hub iyo saanad waxaana lagu xiray xabsi ku yaala magaalada qardha ee xarunta gobolka karkaar askarta samaysay iskudaygii ahaa inay hub iyo saanad kala baxaan xarunta tababarka ciidamada ee xerogoble ayaa ka koobnaa labaatan askari saddex iyo toban ka mid a ciidamadaasi gacanta ayaa lagu soo dhigay halka toddoba askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland ay isaga baxsadeen halkaasi iyadoo ay israsaaseen dhex martay ciidamada daraawiishta puntland iyo booliska magaalada qardha ee xarunta gobolka karkaar wax khasaare ah weli kama uusan dhalanin iskahorimaadadii dhex maray labada ciidan iyadoo aysan weli wax faahfaahin aysan ka bixin saraakiisha ciidamada puntland
taliyaha ciidanka xoogga dalka oo dalbaday inuu yareeyo saraakiil laga tuumayo iskudagii afgambiye lagula wareegi rabay xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa qoraal u diray taliyaha ciidanka xoogga dalka waxa uu ka dalbaday in loo yeero ilaa shan sargaal oo lagu tuhmayo dhacdadii toddobailaatankii disembar ee sanadkii galbaday isugu dayayay in lagula wareego xafiiska ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta janaal odowaha yuusuf raagey waxaa laga codsaday in saraakiisha lagu tuhmayo maalinta sabtida ah taariikhdu ay ku beegan tahay sideedda janaayo ay yimaadaan xafiiska aan idhaahdee xafiiska raisul aan idhaahdee xafiiska aan idhaahda wasiiru dowlaha ra-iisul wasaaraha si ay u kulmaan guddida baadhitaanka saraakiil lagu tuhmayo dhacdadii toddobalaatankii disembar ee iskudayga lagula wareegi rabay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxaa loo yeedhay taliyaal guddida uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay baadhista dhacdada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday su-aale ay uga leeyihiin xog ururin lagu baadigoobayo iskudaygii la rabay in lagula wareego xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa rabay toddobalaatankii disembar in xafiiska ra-iisul wasaaraha ay afgambiyaan
ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho guryahaga alcadaalah ayaa warkan faahfaahinaya waan idaahdee cali aadan
ururada bulshada rayidka ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho gudoomiyaha ururada bulshada rayidka tahliil muxudiin shaatax oo dalsan la hadlay ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka muujinayaan shirka golaha wadatashiga qaran sidoo kale waxa uu sheegay inay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay ka go-an tahay saxidda habsami socodka doorashooyinka wadatashina uu la yeeshay ururada bulshada rayidka waxa uuna yidhi
runtii shirkan wuxuu ka duwan yahay shirarkii hore madasha yeelanaysay maxaa yeelay shirarkii hore waxay muuqday inuu ahaa shirar iyagu gaar u ah oo aanan cidna aysan talo ku lahayn ama ra'yi ku lahayn hadda waxaan aaminsannahay sida prime ministerka uu ay ugu go-an tahay inay doorashooyinkan wada sax maraan iyo wada tashiyada hadda ay la sameeyeen bulshada rayidka iyo beesha caalamka iyo midooda musharaxiinta intaba inay xoogaa ay ka duwan tahay shirarkii hore u dhici jiray xaaladda ugu weyn meesha ka jirta waxa ay tahay oo maantana aan hoosta ka xariirno waxa ay tahay nidaamka doorashada iyo habraacyadooda markii ay ka shaqaynayeen inaana talooyinka hadda ay qaadanayeen aysan qaadan oo iyaga isku koobeen marka fursad untay ahayd fursadaas balse hadda inay tahay fursad jirto inay maaragta si loo fulin lahaa calaa nidaamyada la qaatay in talo guud laga yeesho taana hadda waxaan isleeyahay taladan guud inay waxweyn ku kordhi doonto walow aan aaminsannahay doorashooyinkan inay doorashada qaab siyaasadeeda yihiin laakiin runtii ma quudareenayo mar haddii ay talada la ballaariyey balaqaadyo badan oo ay jiraan in waxaa la sixi doono intaasaan leenahay
hadalkan guddoomiyaha ururada bulshada rayidka tahliil muxudiin shaatax ayaa ku soo aadaya xilli magaalada muqdisho uu ka socdo shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo qarka u saaran in lagu kala tago
waa mahadsan yahay cali aadan aan kusii soconne shirkadda diyaaradaha salaam airline express oo ka mid ah shirkadaha duulimaadyada dalka ayaa bilaabay duulimaadyo cusub siduu ku warramayo waryahyaga maxamed cabdi xasan iidli waa subax hore caadiyan hawsha maalintii halkan ayay ka bilaabataa tiimkan ayaana u diyaarsan oo adeegidda macaamiisha maadaama adeegyadii shirkaddu ay ku sii baahayaan meelo badan oo dalka iyo dibaddiisa ah shirkadda diyaaradaha ee salaam air express waxa ay ka mid tahay shirkadaha ugu horreeya ee ka shaqeeya duulimaadyada gudaha iyo dibadda marka laga soo tago magaalooyinka ay horey duulimaadyada ugu tegi jirtay waxa ay soo kordhisay shirkadda duulimaadyo hor leh oo ay ku tegayso magaalooyin ay ka mid tahay magaalada boosaaso diyaaraddan oo nuuceedu uu yahay fokas sebenty ayaa arbaco kasta duulimaad toosa ku tegi doonta magaalada boosaaso ee gobolka bari sidoo kale dhowaan shirkaddu waxa ay bilaabi doontaa duulimaad toos ah oo dhammaan gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa ah
macaamiisheena waxaa ugu shaqaynaa si xishmad iyo qadaro leh kusoo dhawaada salaam air We like to tell everyone welcome on board and choose to fly Salam Air every day, every time. Thank you and have a good day.
diyaaradahan iyo kuwo kale oo casri ah oo la jaanqaadaya diyaaradaha caalamiga ah ee dunida waxa ay ka mid yihiin diyaaradaha ay ku howlgasho shirkadda salaam air express
mid ka mida duulimaadyadeedii ugu horreeya ayaa ku timid shirkadda diyaaradaha salaam air express magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland waxaana aad u soo dhoweeyey imaatinkeeda iyo howlbilaabideeda halkan qaybaha kala duwan ee bulshada mas-uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ee puntland qaar ka mida macaamiisha shirkadda ayaa tallaabo bulshada guul uga dhigan ku tilmaamay in duulimaadyada iyo adeegyada kale ee shirkadda salaam air ay ku sii baahaan gobollada dalka iyo dibaddaba maasha allah subacan baa lii soo dhaweeyey maasha allah garoonkaadana caddoon ku imaaday iyo shirkaddii aan magaca la noqday soo dhaweysay salaam ayr waan kasoo duulay magaalada boosaaso haddana waxaan yimid magaalada muqdisho garoonkaadana cadda airport waad mahadsanti shirkadda aan ka qayb noqday anigoo magaceedu yahay rayaan salaad nuur waan ku faraxsanahay inaan usoo safro diyaaradda salaam airlines waan ku faraxsanahay aada iyo aada ugu faraxsanahay
cabdulaahi cabdi aadan budeey maamulaha salaam air express ee boosaaso ayaa ka hadlay duulimaadyada laga bilaabay deegaanada puntland rabna halkaa inaan ugu baaqno dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan in shirkadda salaam air ay diyaar u tahay had iyo jeer inay siiso adeeg hufan iyo duulimaad raaxa leh shirkadda salaam air waxay leedahay diyaarad fara badan oo local flight ah iyo international si gaara hadda waxaanu u xoojinnay falaydadii aanu ku imaan jirnay deegaanada puntland sidaa darteed dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan adeegga shirkadda ay bixinayso waxaana diyaar u nahay dhammaan haddaan nahay shaqaalaha shirkadda salaam air inaannu siinno bulshadeenna duulimaad raaxa leh iyo adeeg hufan
xasan kaafi cabdiraxmaan axmed oo ka mid ah howlwadeenada shirkadda diyaaradaha ee salaam air express ayaa sheegay in hadafka shirkaddu uu yahay isku xirka duulimaadyada gobollada dalka iyo guud ahaan caalamka
anigu ku hadlay magaca shirkadda salaam air express waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaa ugu bashaareeyo ugu horreyn in salaam air express ay u taagan tahay ama hadafkeedu uu yahay isku xirka dhammaan gobollada soomaaliya iyo adduunka intiisa kale insha allah hadda falaydadeennu waxaan kusoo kornay falaydkan boosaaso garoowe iyo hargeysa oo insha allah ugu bashaaraynayno rakaabka ama macaamiishana in dhowaan aan bilaabi doono tiimka boosaaso iyo tiim garoowe oo maanta aan soo wada marnay waxaan leenaha waad ku mahadsantihiin qaabka aad ummadda ama rakaabka ama shacabka soomaaliyeed ama kastamka salaam air express aad ugu shaqaynaysiin waxaan u ballan qaadaynaa gobollada kale oo dhiman oo hargeysa ay ugu horeyso iyo falaadyo kaleoo caalamiya insha allah in aynu samayn doonno oo dhowaan weliba waqtiga ugu dhaqsiyaha badan salaam air express ay samayn doonto diyaaraddan aa ujeedaan waa foca seven waa diyaaradda oo jad ah raaxale falaadyadeedu rakaabka soo raacay unbaa dadka kalena uga sheekayn doona insha allah qofkii aan ku duulin waxaan leeyahay waxaad ku dadaashaa qaabka ugu duuli laheyd salaamia express foca seventy jad welcome to salaamia axmed siciid yuusuf maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa soo dhoweeyey howlaha shirkadda salaam ay ka bilowday deegaanada puntland gaar ahaan magaalada boosaaso waxaana codsanaynaa ay ka codsanaynaa maadaama hadda howlwadannadii shirkadda ay nala joogaan inay si joogta ah u timaaddo oo maalmaha maalmo badan ay ka dhigto halka ay arbacada ka timaaddo waxaan codsanaynaa inay maalmo badan ka timaaddo fursadaha shaqada iyo dadka dhoofaya boosaaso waa ku badan yihiin waana la helayaa waxaan rabnaa inay inoo badiyaan aad baanuna u u soo dhowaynaynaa wakiillada boosaaso u joogaana waa rag maartay wanaagsan oo shirkadda diyaaradaha ee salaam air express ayaa sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii ee tegey waxa ay ku guulaysatay abaalmarinta diyaaradda ugu wanaagsan soomaaliya kadib tartan adag oo loo qabtay shirkadaha diyaaradaha taas oo ay ku mutaysatay hufnaanta adeegyadeeda qancinta macaamiisha iyo daboolidda baahida duulimaad ee guud ahaan dalka iyo dibaddaba taas oo dad badan ay ku ammaaneen sannadka cusub ee laba kun iyo labaiyo labaatanka oo bishiisi koowaad lagu jirana shirkaddu waxa ay soo bandhigtay adeegyo hor leh oo bulshadu ay ku dawaadisay maxamed idraadi ay telefishinka dalsan boosaaso
mahadsan yahay warkaas inoo akhrinay maraykanka iyo qaramada midoobey war ka soo saaray xaaladda cakiran ee dalka kasakhstaan qaramada midoobey ayaa aqalka cad ee looga aramiya dalka maraykanka ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dalka kasakhstaan inay isxakameeyaan wax ka qabashada mudaharaadyada shirkadaha wata ee ka socda dalkaas kadib markii dowladda kasakhstaan ay bandoob deg dega soo rogtay afhayeenka qaramada midoobey stephen dunjereg ayaa u baaqay dhammaan dhinacyada waxaana ugu baaqay inay isxakameeyaan kana fogaadaan wax sii abuuri kara qallasay ee rabshad xogayaha warfaafinta aqalka cad jane basaki ayaa sidoo kale sheegtay in maraykanku uu taageerayo baaqyada deganaansho waxayna sheegtay in mudaharaadyada loo joojiyo sida ugu dhaqsaha badan dhaneecaduna ay isdejiyaan maamulka dalka kasakhstaan ayaa jiray internetkii sidoo kale telefoonada gacanta ee dalkaas oo dhan waxaanay hore ugu dhawaaqeen xaalad deg dega oo ka jirta kadib markii caasimadda dalkaas ay gelgeleen mudaharaadyo xoogan kuwaas oo looga soo horjeedo qiimaha shidaalka oo sare u kacay
ugu dambeyntiina dhegaystayaal tiro gantaalaha ayaa lala beegsaday goobo saliidda lagu keydiyo al cumar ee gobolka bari ee dalka suuriya halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dalka maraykanka dowladda waa ciidamada dowladda maraykanka gantaaladan ayaa sida la sheegay ku dhacay dhul ku xeeran ceelasha shidaalka kuwaas oo aan geysan wax khasaaro ah sida ay sheegeen iloo deegaanka oo codsaday in magacooda aan la sheegin iyagoo sidoo kale dhinaca kale xusay in gantaalada laga soo tuuray deegaan lagu magacaabo miyadiin oo hoy u ah kooxaha waxaa loogu yiro argagixisada talaaladii hore ayaa ciidamada iskaashiga uu hogaaminayo maraykanka waxa ay duqeeyeen saldhigyada waa saldhigyada gantaalada laga soo rido gaar ahaana kuwa bariga waa gaar ahaana saldhigyada ku yaala bariga suuriya iyagoona sheegay in ay halis ku yihiin xarun ay isticmaalaan askarta maraykanka dhegeystayaal warkeedu hore aad ka dhegeysanayseen darsan waana gintaha yeeshay ciddii warkeedu sheego waxay dib u heli kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talan hel